رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة jumcada kitaabkeedii weeye bal waa salaadan jumcada jumcada iyo dee waxyaalo kala duwan oo kuba tacalluqsan iyo yoomka naftiisa ayuu kitaabkiisii yahay kolley xagga dabdigana iyadoo miimta iyo dee jiimtu kolley way damisan tahay miimtana la godo la raaciyo un damadaas oo jumuca la yidhaa iyo waana say quraadu ay aqriyeen daama qaalibkood iyo iyadoo dhaba reebo laga yaabo in takfiifku asalba yahay oo jumca la yidhaaho miimtoo la fadxiyana sooba naqliyo xagga luqa ahaan waana yoomkan aynu garanayne macruufka ah weeye ee fadliga ziyaadada ale toddobaadkii ama ayaamaha toddobaadkana maalinta ugu mudana salaada gaarkaana laynoo jideeyey ee qaybo waxyaalihii kuba tacalluqaye haddii ala yidhaha aynoo iman doonaan waxaana ay yidhaahaan jumco waxaa loo yidhi waayo lafdigani waa lafdii islaamiya barhkood haba sheegteen inuu bal ka yar horeeye laakiin waa lafdii islaamiyahe magacay carabi u taqaanay qabla alislaam ay jaahiliyadoodii hore ay u taqaanay alcaruuba bay odhanayeen cayntoo la fadxiyo ta badan al bay raaciyaan oo dee magacyadan malaa luqadoodii horena dee waxaabay jirtay in magacyadan sabti iyo axad iyo isnayn iyo aanay ahayna magacyo kale ay yaqaaneen ay u yaqaaneen mar dambe ay laga yaabaa xataa intii jaahiliyadii lagu jiray magacyadu ay isbedeleen ee bal magacii hore ee ay iyagu u yaqaaneen waa alcaruuba ayaa la odhanayay markaa jumco waxaaba la yidhi dee waaba kulankan laba kulmayo waxaa kaloo la arkaa mala aqwaal dhowri way jirtaaye mid ahaan waxaan jumuco looguba magacaabay nebi aadam abuurkiisiisa markan fadliga jumcada gaadhno oo abuurkiisii isaga la abuuray maalin jumco u dhacay iyo gelintii janno la geliyo bixidii iyo taasoo dhamiba jumcay dhaceen oo maalin jumcay ahaydee abuurkiisaas taam noqday iyo taasna bal waxbaa ku soo arooray in saa loogu magacaabay bal adigu muhimku waxa weeye kitaabkani wuxuu u baabaysanyahay ama dee abwaabtan arki doono ee kitaabkani kulansan doonaa waa jumcadii hadday salaa tahay iyo hadday yoomka naftiisa iyo fadligiisa iyo taa tahayba bal waana inoo iman doontaa waxaana jirta aimada qaarkood dee ihtimaam weyn siiyey khasaa'isa yoomkani leeyahuu maalmaha kale kaba leeyahay waxaa aimada kama mid ah ibn اlqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa zaad اlmacaad fii hadyi khayr اlcibaad xafnu xajarna kutubtiisa hadduu saaxib alhadyi iyo hadi iyo kaba cabiro wuxuu ujeedaan waa kitaabka haddayna fi hadyi khayr saaxib alhadyina ibn اlqayim buu ula jeedaa hadyigana kitaabkiisan waayo cibaaro kusoo noqnoqoto weeye kutubtiisa iyo fatxi oo kale iyo wuxuu markuu jumcada ka hadlayay khasaa'is badan buu sheego ilaa saddex iyo soddon uu gaadhsiiyo bal dee adiladeeda iyo waxyaalo kuba tacalluqsan iyo umuura uu sheegay kollay dee khasaa'istaa uu sheegay isku quwo maaha waxyaalo adiladeedu ay saabit tahayna way jiraan umuuro kolkol dee waxa weeyaan daliil dee sugan oo xoog lahoo aan ictimaadsano kolkol ay meesha aanay jir dee uu jiraa aanu jirina waabay jiraasa khaasiya uu kuba soo dare oo uu sheego oo yidhaah dadka amwaadda ayaa maalinta jumcaha waxay usoo dhawaada amba arwaaxdu qubuurtoodiiyo ama afniyadeediyo qubuurtii bay timaadaayoo cidda soo siyaaranaysa way garanayaan taas iyo kollay malaa dee daliil kale ma jirto manaamaad dadka qaar laga soo naqliye ahayn ibn اlqayim ibnu kahiirna tafsiirkiisa suuraturum baan filaya akhirkeeda waxyaalo noocaasa waa soo arooriyaa manaamaadka iyo waxyaalihii bal meelaha laba yidhi bal waxaan leenahay dee isku wada martaba maayo khasaa'istaasoo uu dheereeyo waxyaalihii bal mustanadkoodana uu sheego dee waana kitaab mutawafira weeye waaba muhim waxaa jirta siyuudi raximah llahu tacaala risaalo uu leeyahay oo nuur lumca fii khasaa'is اljumuca uu ku magacaabay risaaladu way madbacaysantahay anugu kollay nuskadasa nuska la taxaqiijiyey mahawa si uu kuba alifay walow la madbaceeyo ay rasaa'il kala duwan oo culimo kala duwani ay leeyihiin ay ku dhex jirto ama arasaa'il almuniriya kolley waa juska ugu horeeya ajzaada arasaa'il almuniriya leedahay ayay dee rasaa'isha uu kulansaday juska hore ayay kuba jirtahay ayaa jiro oo isagu boqol iyo kow khaasiyo ayuu gaadhsiiyaa khawaastaa jumcadu leedaho in badan oo dee kuwii ibnulqayim sheegay isagoo muqadimada kuba sheegay oo muqadimada aada u kooban ibnulqayim alustaad bu anu kaba cabiraybe inuu dee sheego isaga wuxuu ka cabiray dhowr iyo labaatan tan le saddexiyo soddoni uu sheegay in badanna ay dhaafto dee takuwii buu tatabucay oo marka la eego waxyaalaha uu soo naqlinaya in badan dee iyadoo kitaabkiina aanu taxqiiqsanayn axaadiista barhkooda uu soo naqlinayona kolley in badan darajadoodii ma sheegayo oo dee ma kala shaandhaynayo ee laakiin bal khasaa'is badan oo boqol iyo kow khaasiyuu gaadhsiiyey oo waana magaciisana waa ka aan idin sheegayo bal taasna way jirtaa waxaan leenahay dee jumcadu miize iyo aanay lahayn maalmaha kale ay leeyihiin oo waxyaalo kala duwanna way noo iman ee umuuro kitaabkeenu aanu kulansanayna way jirtaa meelahaan idin sheegayaana waa dee kolley ruuxu waxyaalo badan ayuu kaba heli karaa oo umuurahan laba yidhi walow aan leeahay ee waxaasi isku martabo maaha wax mustanadkoodu xoog leeyahay iyo kuwa aanu xoog lahaynba way isugu jiraysaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimiyu ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال أنه قال فلسندku kolley waana in ah isku marka la eego waanay labada riwaayo u soo naqliya ama labada dariiqsimayin oo ma kala caalisana ee layskan meesha ku sugana waa imaamkii macruufka ah naafic iyo cabdullaahina waan garanaynaa wuxuu ihi cabdillaahi bni cumar samictu waxaan maqlay rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaalu ku qowlayo idaa araada hadduu doono axadukum axadkiin an yaatiya inuu yimaado oo aljumucata jumcada waa salaadeedii ee waa makaankii lagu tukanaye lagu oogayeyba uu doono inuu yimaado falyaqtasil ha maydho oo axadka idinka idinka midi ama ruux idinka idinka midi hadduu doonayo inuu tago salaadii jumcada halkii lagu ogayu salaadii soo tukado ha maydho intaanu tegin weeye isagoo markaa ha maydho taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaanaa weli xadiisku waa inoo soconaya duruqdiisii xadaanaa qutaybat bnu saciidi qaala xadaanaa laysun xa وxdثna بن رمح qال أخبرna الlayث عن بن شhهاaب عن عبداللaه بن عبداللaه بن عمر عن عبداللaه بن عمر عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أنه qال bl xadيiثku kolley waa kii hore una waa xadيiثkii عبداللahi بن عمر markii hore waxaan aragnay ناaفiع oo عبداللahi بن عمر ka warinaya xadيiثkuna ناaفiع marka la ega aad bu uga faafay ugaba shuهroobay oo imaamkan shahirkii abu cawaan ee mustakrajka calىa صaxiix muslim alma almustawa صaxiixna ay kaba cabiraan ee ilaa toddobaatan shaksi oo naafic kaba wariyuu duruqdooda soo arooriyaayo uu sheegaa xaafidnu xajarna markuu tatabucay isagoo juz gaara ku khaas yeelay ilaa boqol iyo labaatan naafic kaba wariya xadiidkii ayuu dee bal matalan dhammaanna markaa ziyaadaad kala duwan baana yeelanayaan riwaayaadkaasi oo ziyaadaad kala duwan oo dee bal masalan ayay yeelanayaanba waa xadiis horta naafic kaba shuhuroobay dariiqan dambean hayno cabdillaahi bni cabdillaahi bni cumar baa xadiidka warinaya oo aabihii cabdillaahi bni cumar hore umaynaan soo arag oo kitaabka mar hore inoogumuu soo marin ninkan cabdillaahi bni cabdillaahi laydhaah waxaa aad kitaabka ugu badan walow aynu dhowr ilmo cabdillaahi bni cumara soo maray laakiin ninka ugu mashhuursanaa waa salim ibnu cabdillaahi bni cumar oo naafic hadiyo goor waxyaalo badan ay wadaagsadaan axaadiis badan ee cala axad alaqwal fuqahadii madiine toddobada ahayd ba kaba mid a kolley waaqid iyo xamze iyo rag kalena waan soo aragnay iyo zayd iyo adiguba rag baan soo aragnay laakiin caawa inoogu horeysa cabdullahi bnu cabdillaahi bni cumar waxaa la arkaa raggaa waa ka wada weynaa oo bal cabdullaahi bni cumar markuu dheemanayey ninkii uu dardaarmay isaga u dardaarmay wasigiisa isaga ayuu ahaa min wujuhi qurayشhin wa ashraafihim lakin axaadiiiisu way yar tahay waana iqo kitaabkeenan aan haynana xadiidkan ayaabuu ku leeyahay iyo xadiid haddii a la idhaha xaj ku suganaynu bal haddaan gaadhno xaj aan ku arki doono aabihii ka warinayo isagoo aabihii sheegaya rasuulka ilaahay inay minadee ka raaceen oy carafo xaggeeda ay u kalaheen isagoo sheegay fa mina almulaqi wa mina almukabir bal waa xadiidka dee ku talbiyeysanayaana marka aan usii jarmaday ama kusii soconay carafo naga mid buu ahaa waana tii asalka ahayd ku takbiiranayeena naga mid bua bal xadiidkaasna waa kitaabka wax kale oo kitaabka ugu sugani ma jirto lakiin waa ninkaas siqadaan leenahay bal ah bal markaas ah wasiya abihiba ahaa wuxuu yihi marka cabdالlahi بn cmar can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam anahu qaala wuxuu rasuulka ilaahay yihi walxaal huwa qaa'imu calى اlmimbari eeg markuu xadiidka sheegaya mimber buu kuba taagnaaye man jaءa ruuxa yimaada minkum ee idinka idinka mida maxaal uu idinka idinkaba mid yahay aljumucata jumcadii waa makaankeedii waa halkii lagu tukanayo yimaada faliyaqtasil ha maydho oo jumcadii ruuxa imanaya ha maydho lafdigii hore idaa araada axadukum an yaأtiya buu ahaa axadka idinka idinka midi markuu doono oo intaanu soo bixin weeye aanu iman marka uu doonayo inuu tago jumcadii ha maydho oo dee roon tahayba isagoo jumcadii maalintaa tukanaya inuu ku dhoweeyo dahaabkiisii marka uu tegayo oo subaxdii hore iyo aanu sii maydho bal marka uu tegayo kuma dhoweeyo in si dee tegitaankiisa iyo markaa ay kaba horeeyo un maydhigani bal xadiidkan lafdigan kale man jaa ruuxa yimaada maqsuudku waa kaa hore un kaa hore inoo fasirayo macluumaha ruuxii yimi ha maydho ee waa ruuxii doonaya inuu yimaado weeye waa hadduu doonayo inuu yimaado ha maydho ayaa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo bal matalan ruuxii doonaya haba maydho arrinkuna waxa weeyaan maaha uun dee inuu ku kooban yahay oo ruuxii dee isagu meel shisho ka imanayay laga doonayo inuu maydho ee taasi waa inta badan waxa badan oo dadku way usoo socdaan jumcadiio ama ha dhowaado halku ka imanaya ama ha dheeraadee waa meel la imanayo taasubaa badan be laakiin ruuxii masjidka la jaarka ahaa ama masjidkiiba degenaaye ictikaafsanaaye muctakifa ama masjidkaba gelayay saa kaa imanayo loogu jideeyey ama loo farayo inuu maydho ayaa isagiina loo faraya inuu maydho oo arrinkani waa si dee xukumkani so waliyudiin alciraaqiya ay yidhaahaan waa si dee qaalibka ahayd uun ee ruuxii mujaawirka ama muctakifka ahaana xukumkiisu kanun weeye ee ama aantan dikru lityaan ama dikru lmaji waa alxukm lilgaalib un weye xadiidka weli in waxya inoo faa'iideynaya waa inoo dambaysa waayo dee baabaaba kasii dambeeyeen وxdثnي محمد بن رافع qال xdثnا عبدالرزاق qال أخبرnا بن جurayج qال أخبرnي بن شهاaب عن sالم وعبداللh بن عبداللh بن عمر maanta labadii walaalaha sالم iyo cabdاللahiga dambe xadيiثkii way wada warinayaan oo way wada socdaan عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله xadيiثkaa mid laba mid ah وxdثnي xرملة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب عن سالم بن عبداللhi عن أبيه qال أنه qال سمعت waxaan مqلay رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول xاalu ku qowlayo بمثلh waa kii xadيiثka inu imika ka soo baxnay imik waxa weeyaan عبداللhi بن عمر الحمد لله يهdيكم الله سبحانه bal naafic mooyaane waxaa xadiidka ka warinaya labadood uu dha dhalay markaa riwaayaadka qaarkoodna way wada socdaan kuwana waa kan riwaayadda qaarkood ay kala fasiriyeen ama mid mid ahaan ay kaba wariyeen laakiin xadiidku waa kaa horeynu soo maray lafdiguna waa kiun وxdثnي xرملة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاaب qال xdثnي صالم بن عبداللhi عن أبيه أن عمر بن الخطاب بيnه ويخضب الناaس يوم الجuمعة waa xadيiث kale walow cبداللhi بن عمر iyo sالم oo inankiisii ay iskuba xigaan wuxuu yihi markaa cبداللhi بن عمر cumar ibn اkhadaab oo aabihii iyo waqtigii khilaafadiisii baynaa waqtigu isagu yakdubu uu khudbaynayo annaasa dadka yowma aljumucati maalin jumca uba khudbaynayo dakala waxaa soo galay masjidkii waa salaadii jumcada khudbadii buu ku jiraa markaa waxaa soo galay rajulu nin min asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid ah ayaa soo galay adugu ninkuna akaabirtii saxaabada weeye bal riwaayada dambe ee xadiidkan ama abi hurayre xadiidkiisa ayaa waxay noogu iman ninku cusmaan ibnu cafaan ayuu ahaa oo maalintaa yar dib dhacay fanaadaahu cumaru cumar baa u yeedhay ninkii oo wuxuu ku yidhi ayatu saacatin haadih mimbarkii buu ku taagan yahay cumar dadkiina way fadhiyaan oo khudbadii baa la dhegaysanayaa markaasaanu ninkaas saxaabadii kaba mid ahaa akaabirteedii uu soo galay cumar baa waa nooc inkaar weeye dibdhacan uu dib dhacay ee say noo dambaysa dee tabkiir hore loo tagaa waa wax jidaysan fadli aada iyo aada u badan lehba kol haddii nidaha iyo aadaanka dambe gaadhana dee iwaajib baabay sacyigii noqonaya isagiina aadaankii dambe waa ka dambeeyey waktigaa hore aadaanka laba maba jirin waktigiisiibaa aadaanka labaad bilaabmay waktigaa cumar aadaankii markaa uu ka dambeeyo khudbadii baaba socotay walow dee waktiyadii ay khudbadu bilaabantay oo inay ahayd markaasuu uhi ayatu saacatin saacatee kamiday haadihi tani tahay waa goor muu leeyahy waa waktigee saacaddan aad socotaa waa saamaa waa nooc inkaar oo dee taas weeyaan oo de waana masaalixdii guud ahaaneed ee ummadda iyo umuurahoodii diintu ay kaba mid ahayd ilaalintii uu ilaalinayay iyo macruufkii uu dadkaba farayay iyo umuuraha ayaabay ahayd iyo waxyaalaha dee wulaadiiba iyaga waxyaala saaranba ah fa qaala wuxuu yidhi waa ninkiibaa cudur daaranayo wuxuu yidhi inii aniga shuqiltu waa la ishuqliyey alyowma maanta oo uu baxay kollay suuquu tegey halkii baaba dee adigu yar uu isku iloobay markaa waa la ishuqliyey buu hi maanta oo falam anqalib maan laabmin ilaa ahlii gurigaygii iyo ehelkaygii kumaan laabmin xataa samictu nidaa ilaan dhawaaqay maqla ujeedadaan oo weli aan gurigiiba kuma laabmin ayuun baaban aadaankii iyo aan maqlay nidihii waanan shuqloomay markaa dee intu gurigii markuu tegeyna inay khudbadiiba waa bilaabantaybe falam azidka maan ziyaadin calaa an tawada'tu inaan weysaystay oo dee maydhina waan ka gaadhsiin kari waayeyo markii waan ku kaaftoomayn ama waxaan la imin waa weysaysiyo si aan dee hore ugu soo gaadho khudbadda iyo salaada qaala cumaru cumar baa wuxuu yihi waalwudu'a ayضa dee tii hore uu cudur daartay ayatu saacatin haadihi markuu yihi waa kaa cudur daartay cudurdaarkiisii u sheegay laakiin arrinkan dambe uu sheego ah inuu aanu maydhanba ee weys weyse un ku kaaftooma inkaar labaad keenayoo deetuu yihi walwudu'a ayضa kollay san uu nawowi raximah llahu tacaala yidhaaho riwaayadu halkan waxay kuba timi inay dee mansuubtay ama uu ku gaabsaday kollayna malaa riwaayaadka sidii laguma wariye xadiidka laguma wariye weeyo markaa dee waan iska wa inoo nasbiyun baan qadaranaynaayo walwudu'a nawowi isaga cibaaradiisu watawada'ta alwudu'a ayضa waana nooc inkaar ma haddana weysaysi umaad iyadoo taa hore aad ay kaa dhacday ayaad weysaysatay oo maad maydhan ama walowdoa ikhtarta oo waktasarta caleyh waysadii maaba dooratood ku kaaftoontay oo aanad markaas maydhan oo macnuhu waxa weeye kugumay filaan in fadligii tabkiirka iyo hore salaada in loo yimaadaa uu ku dhaafay ilaa aad ku biirisay kii tarka lgusli muraqabi fiihi arrinkii markii horeba ahaa ee aad ka tagtay oo ah in atabkiir ilaa salaad fadligaas aada isaseejisay ayaa waxaad ku soo kordhisay inaad gusligii dee laysfaray ee laysku adkeeyey ee almuraqabu fiih kiina aad kaba tagto tan iyada uu ka aamuso laynooma soo naqlin wuxuu yihi iyo wuxuu kuba cudurdaartay taa laynooma soo naqlina laakiin arinku dee waxay noqotay xagga fadliga iska dhigo in xagga marka la eego in fadligii takbiirka mayn arrinkii sacyigao inuu khudbadii gaadho iyo inuu kadib dhaco uu maydho labadii markay u gudboonaadeen wuxuu doortay inuu bal gaadho un bal khudbadii kol hadduu markii hore shuqloomay marka cumar wuxuu raaciyey waqad calimta waxaad ogaatay ood ka warhaysa ood og tahay أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم rasuulki ilaahay kaana inuu ahaa yأmuru mid dadka fara bilغusl maydhi uu faro bal weli axaadiiii maydhigaan kuma jirnaa in kollayna axaadiia dee waxaa inooguma sugan in yar baan yar taaban doonaa walow baabkan ka dambeeyaana jiro baabkan xadiiskana ama dariiqana kaba hadhay xadaثna isxaaq بن ibrahim qaal aخbarana wlid بن mslm عan اlأwsaaciyi qaala xadaثnii yaحya بn abi kaثيiri qaala xadaثnii abu سlmةa بn cabdالرaحman qaala xadaثnii abu hurayraةa qaala baynama cmaru bal sanadka kolley waxaan iyada horta cid cusubi ma jirto waa cid weliba raggan dee meesha inoogu sugani waa dad culimo ah ayay dhammaan weyen iyo raggii dee cilmiga badnaa ee aqoonta sare lahaa waxaa sanadka com ninka sheeka muslim sheekiisii waa walid ibnu muslim kolley waa nin caalimo macruufo oo reer dimshiq ahaa asxaabtii awsaacina ahaa atbaacu taabiciintii dhexana kaba mida dabaqadii sufyaaniyo laakiin de sida kutub lmusalax iyo kayrkiiyo kutubu taraajimba kuma sugan ninkani waa ninka caalimka ah lakiin waxaa lagu yaqaanaa tadliis badan tadliiskiisu ma weliba tadliis sahlan ma aha oo waxaaba ninkan laguma sheegay nooc tadliiska kaba mid way tadliisu taswiya ay yidhaahaan macnaa tadliiskiisu sheekiisa un iyo sheekhyadiisa kuma koobna kolkol dadka shuug gaadha oo kolkol halka uu wax ka tadliisinayaa sheekiisan maaha inuu ciddii wax ka maqlay uu rido sheekiisii ama dee sheeka sheekiisii uu laba kulmayna laftii muxtamila kaba soo naqliye kol waxa marka la dhaafo sheekadiisii ayaaba halkaa ay dhici kartaa inuu wax kaba rido waa nooc kolley isaga iyo nin baqiyo la idhaha iyo ay culimmadu ku sifeeyeen waana nooc yar adag oo barhkood ay tajwiid kaba cabirayeen barhkoodna taswiye ay kaba cabirayeen taasi waxay keentay inay ka dunaadaan ragga kale mudalisiinta oo ragga kale mudalisiinta ee dee sidooda kalena dadkaa lagu kalsoonyahe amaba ah cadaala ay usugnaatay iyo taas waxaa la eegaa un siiqada uu kuma warinayo hadduu xadathanii ama samictu idhaaho ee tadliiskiisii waa laga badbaaday ee can iyo wixii lamideen aan iyadu sariix ku ahayn samaac ayaa ama itisaal un baa las laga joogsadaa isaga laakiin de waxaa dhacaysa haddii taa la yidhi maha sheekiisune in waxa ka dambeeyana la eego ma samaac baa jira mise oo halkaa kalena khalal baa iman kara xadiidkana waa kano dee kolley wax horo badanna waynu soo aragnay bal waxaan leenahay horta mid weeyaan oo walow tadliiskaas lagu yaqaano haddana awsaaci markay noqoto uu asxaabtiisii cilmigiisa in badan naqliyey badsadayna mujaalasadiisa uu ahaa culimadu way xujaystaan markuu awsaaci kaba warinayo saa daraaddeed baaba xaafid ibnu xajar kitaabkiisan hadiyusaari waa muqadimada fatxulbaari uu yidhaahaa waxtaju fi riwaayati waxtaju bihi fi riwaayati can alcawsaaciy manaa way xujaystaanoo xagga riwaayadiisa awsaaci markuu ka warinayo culimadu way xujaystaanoo bal markaa imaka waxaan leenahay laba arrimood baa inoo jiro dariiqani dariiqa horuu mutaabaciyo xadiidka waa kii horeynu soo aragnay waa mutaabaca markaa kani arrinta labaadna weliid ibnu muslim maanta sheekiisii awsaaci bal matalan taas oo axaadiidiisa ay culimadu qaataan o ama ay xujaystaan marka xataa hadduu cancaneeyo oon u caddayn samaacaan u caddayn ayuu kaba warinaya kolley sida guudna muslim waxyaalaha dhacay malaa labiyo labaatan meelood oo uu samaac caddeeyena way jiraan axaadiidiisa sagaal iyo toban meelood oo halkani kaba mid tahay qaybana aan soo aragnay qaybana ay dambeeyaan oonu samaac caddayna way jiraan in badani mutaabacaad bay isaga badnaadaan qaybo badani waaba awsaaci riwaayadiisan uu kaba warinaye sa xaafidaan kaba soo naqlinayo uu yidhaaho riwaayadiisa way xujaystaan oo halkan baa kaba mida meelahaanu samaac caddayn waana sagaal iyo toban kitaabka markaan eegno waxyaalaha kuba sugan isaga labayo labaatanna iyada marka horeu samaacaba caddeeyey bal arrinka jiraa marka waa can ilawsaaci oo ishkaal ma jiraan leenahay waana mutaabaco marka abu hurayrana xadiidkii weeye oo xadiidkii hore cabdillahi bn cumar xadiidkii waa lakiin qisadu waa mid keliya kii horean leenahay waa mutaabac buu yahay ama shaahid buu u noqonaya walow aanu raqam gaara qolooyinkii kitaabka raqameeye aanay kan siine raqamkii hore un xadiidkii hore raqamkiisi ay ku kaaftoomeen ay kaba dhigeen un kii hore un waa kii hore un laakiin inta badan markay laba saxaabi kala noqdaan waabay tirin jireen kala tirin jireen abu salamata bn cabdiraxmaan in badan baan soo aragnay bal waxaan odhanaynaa waxa weeye kolley asxaabtii boqolaal bay ahaayeen abu hurayre wax ka wariyay wax dee inoogu sugan saxiixeyn ama sunanta iyo waxaan inooguma sugnayn ba axaadiisa abu hurayre dawaaweynta sunada ama kutubta sunaa iyo kutubta axaadiisa inoogu sugan ninka ugu badan asxaabtiisa ama xertiisii ugu badnaa waa abu salamata bn cabdiraxmaan waxa soo raacaa nin cawaba aan arki doono abu saalix isamaanun in badan soo aragnay dakwan ninkaasaa soo raaca labadooduba marka la eego riwaayaadka bal inooguma sugan kutubteenan saxiixa ayaaba ilaa saddex boqol iyo ziyaado way noqonayaan mid kasta riwaayaadkiisa can abi hurayre kama barina waa macnaa labada nina ugu badan abu salamadaana ugu sii badanoo aad buu axaadiisiisa u badsaday قال وxuu hi mrka أbو هريرة بينmا وqت cمر بن الخطاب cمر بن الخطاب يkdب الناaس dadka uu khudbaynaya يوم الجuمعaةi maalin جuمعة id wktigaa dkل cثمان بن عفان waa ninkii markii hore la ibhaamiyey cثمان بن عفان baa soo galay فacرضa bه cمر تacriidku waa hadalkan soo socda oo min التacriid oo ujeedadu dee nooع inkaar bay ahayde lakiin muu cadayno waa cadama tasriixuna waa isagoo hadalkii u sarbeebay oo hadal dee aan sariix ahayn marka la eego xaga walow canaantii ay meeshii jirtay inkaarka ayuu kula hadlayo facaraba bihi oo dee ujeedadu manaan u odhan dee isaga xataa magaciisi iyo waxyaalaha muu xusin waaba kan tacriidkii faqaala wuxuu ihi maa baalu rijaalin waa tan tacriidkii maxaa rag xaaladood tahay yata'aharuuna dib dhacaya bacda nidaay aadaanka dabadi marka la aadaamo dabadeed marka aadaankii aan joogeyn ama aan kasoo horeyneyne aadaankii jumcada mar ka dib dhacaya xaaladoodu maxay tahay cuثmaan isagaa loola jeeday hadalka faqaala cuثmaanu cuثmaan baa wuxuu yihi ya amiir اlmؤminiina mؤminiinta amiirkoodiiow maa zidtu anigu kamaa ziyaadin xiina waqtigan samictu maqlay annidaa dhawaaqa antawada'tu arrintan kale uu sheego waa inoo soo degdegaya waa shuqloomay gurigiiba aadaankii un baaba kuba soo noqday markii aan aadaankii maqlayna maan maydhan eh oo kamaan ziyaadin inaan weysaysto uma aqbaltu markaasaan xaggii masjidka usoo kacay faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi walwudu ayضa waa ti aan marka dhaweyd soo sharxaynay icraabteeni iyo waxay culimadu icraabeenna aan soo sheegaynay oo walwudua watawadaأta alwudu ayda macnaa hadda ma weysada labaad ku kaaftoontay iyadoo markii hore taasi kaa dhacdo dib dhicay oo habsaamay ayaad haddana aanad maydhan oo maydhigiina aad kaba tagtay sida tabkiirkii ugaba tagtay weeye ayضa alam tasmacuu miyaydaan maqlin rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu xaalu ku qowlayo إida jaءa axadukm ilى اjumcati axadkiin markuu yimaado jumcada macnaa hadduu doono inuu yimaado falyaqtasil ha maydho baabkan weli axaadiisii gusligu way noo socdaan oo axaadiis weliba kuwan xagga marka la eego wujuub la qaadashada lagaba qaadanayo kuwan kaba sii sariixsan ba inoo sii socdeen bal waxaa adigu meesha inooguma sugan oo axaadiisan inoo faa'iideynayaan horta farid iyo adkeyn aad la isuguba adkeeyey in dee markaa jumcada la tegayo ama ruuxii jumco tegaya inuu maydho axaadiistana waxaa inoogu sugan ida araada axadukum an yaأtiya ama se lafdigan ida jaءa axadukum man jaءa minkum اljumucata oo markaa axaadiistaasi tay inoo faa'iideynayaana amaan ka qaadanaynaana maydhigu maaha maydhi maalinta daraaddeed loo maydhanayo waa maydhi salaadan iyo xuduurka jamacan weyn ee dadkii isugu imanayaan la imanaya loo maydhanayo oo saa daraaddeed ruuxii dee isagii aanay jumcaba saarnayn in tegahayn ruux halkan imika xadiidkan nagula khidaabayo oo la leeyahay maydho ma aha dee hadduu si kale u maydhanayo mooye waa jumcada xuduurkeeda tani way ka duwan tahay ciidda oo kale ciidda waxay dhahaan maydhigeedu maalinta ayaa leh lakiin jumcada maaha yoomka un bacdigood way ku tegeen lakiin axaadiidan baa taa inoo faa'iideynaysa oo ah waa lisalaat waa lixuduuri salaat ciddii salaada imanaysay ama raga noqoto ama dumar ruux salaada marka horeba waajib ay ku noqotay haata ama yaani ku waajibin sida dumarkii oo kale ciddii tegaysay adugu ayaa la farayaa inay maydhaan oy u maydhaan waxaanan arki doonaa inoo soo socda bal waktigii taasi bilaabanta iyo cilada iyo sababta tani ay leedahay laysu farayo xagga marka la eego xukumkiisu mawaajiba mise maaha ee imaka siiqo amar baan haynaa falyaqtasil alfaadahaas ama intaba inoogu sugan amarkuna waxaa asal ah inuu wujuub faa'iideeyo markuu xagga shaaric kaba yimaado haddii adigu waxaan waajibahayn laguma xambaarayo waa in wax ka sarfiya iyo daliil ka sarfinaya wujuubkii la helo bal taa baabka ka dambeeya ayay inoo soo socda umuuro sii adkayn ama waxyaalo kalea inooguma imanayo markaasaan iyada masaladaa si gaara u eegeyna arrintan dee waxa weeyaan cumar kolleyna waa taan soo sheegnay oo ah in bal masala de bal ilaalinta faqd imaam raciyatahu iyo amarkii uu dadka farayey masaalixda diintooda iyo waxaa diinta ugu dan ahay maslaxadooda kuma sugan tahay inkaarkii la inkiraya calaa mukhaalifi sunaba lagu inkirayey xataa qadarkiisu miduu weyn yahay haba ahaado de khadiibkii inuu khudbada dhexdeeda hadli karo rasuulka ilaahi ba salawaat ullahi wasalaamu caleyh taas way kaba sugnaatay way kaba dhacday taasna iyada xadiidka way nooguma sugan tahay oo waa kan cumar isagii laba hadlayba arrinta kale inoogu suganna ruuxu dee hawlihiisa iyo shaqooyinkiisa waa u bixi karaa salaada jumcada horteed oo waxba in waktigan la leeyahay beecii daaya oo markaa ay tahay meheradi in la xidha waa markaa niduhu dhaco iyo aadaankaasi dhaco ee qabla nidaa dee ruuxu hadduu danihiisii uba baxo ama uu suuqiisii tago ama meheradiisii furo wax iibiyo ama iibsado taa iyada de waxa weeyaan manci la manceeya ma jirte wixii adigu la manceeya una loo diidaya waa markaa niduhu uu dhaco waana kan cumar waxaan leenahay cusmaan suuquu tegey waana kudib dhacay deetana deeta markaa intuu shuqloomay baa keentay inuu tabkiirkii dee fadliga badnaa si ay noo soo socoto kaabsaameen baabu wujuubi kasri jumucati waa jumcada maydhigeeda waajibnimeedka uu waajib yahay baabkii weeye calaa kuli baaliqin ruux kasoo qaan gaadhay oo min arijaali ragga kaba mid ah lafdi xadiid baa taas ah waana ciddii dee jumcadu ay ku waajibaysay wa bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye umiruu bihi la faray oo wixii dee iyaga la faray bal halkan kuma tacalluqsanaayo ama umuuro kalo dee raacaya taas ayuu baabkiisii inoo yahay kollay tarjamadana muslimo lehe waa saas waaba imaka shaarixa ama imaam nawowi tarjamadiisii weeye wuxu uhi markaa muصنifku xadaثna yaحya بn yaحya qala qarأtu عalى maliki عan صafan بn slaymi عan caضاء بn yasaari عan abi saعيidi الkudriyi ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslم qaal kolley صafan ibn sulaym iyo caضاء ibn yasaar waa laba taabici oo kala weynuun oo caضاء ayaa weyn safana waa nin dee caabid ahaa mufti ahaa siqa ahaa oo taabiciintii dabaqadii zuhriyaba ah horeyna usoo wada aragnayna raggan wuxuu ihi marka abu saعيid ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala alguslu maydhigu yooma اljumucati maalinta jumcada waajibun waajib weeye calaa kuli muxtarimin ruux kastoo qaangaadha waajib buu ku yahay oo maydhigu maalinta jumcada wuxuu waajib ku yahay ruux kastoo muxtarima ama qaangaadha kolley muxtarim waxaa loo wadaa baaliqi dee raggana markay noqoto waxa ay ku qaangaadhaan ayaa waxa u badan bay ixtilaamkii dee da-dii iyo adna taasna waa halkeedoo way imanaysaayo san baa loogaba cabiray sa dee xadiidkii ahaa laa tuqbalu salaatu xaa'idin ilaa bikhimaar haweeney xaa'ida salaadeeda lama aqbalayo haddaanay wax dusha de amaani hagooganba khimaar haddaan u jirin xaa'idka loogama wadin mid xayd leh ee de waa waxay ugu iyaguna ku qaangaadhaan waxa ugu badan oo waa dee tii iyadu baaliqada ahayd ba halkaasba macnuu ahaa taa baaliqa ah ayay ahayd halkana muxtarim waa ruuxii qaangaadhka ahaa ixtilaamkana dee way u badan taho raggii bay taasi kuba badan tahay ama waxyaalahay kuba qaangaadhayen bay uba badan tahay bal ruuxii kasta oo muxtarima waajib buu salaadu ay kuba maydhigu kuba yeh xadiidkan markaa muxuu inoo keenayaa iyadoo falyaktasilna aan idhi amar bay ahayd amarkuna wujuub buu faa'iideeyaa tan rasuulka ilaahi ba salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu kaba cabiray waajib inuu yahay ruux kasoo qaangaad ah kolleyna san xadiidkii horeba ama axaadiista hore ama aan kuma soo aragnay labadii xadiid ee hore aan kuma soo aragnay ama bal aynu soo maray maydhigu waxa la farayey oo ama bal hadduu waajib noqdona lagu waajibinayay ruuxii jumcada tegaya ee ruuxii aynan jumcaba saarnayn ama aan tegahayn dee aan tegahayn inay jumca waajib ku noqone macduurka ahaa waa ta aan nidhi waxba isaga waajib ama kala faraya kaamahay waa ruuxii imanayey halkana walow imaka xadiidku yowma aljumuca maalinta jumcada in la maydhaa waajibay ruux kastoo muxtarima ku tahay ay xadiidka inooguma sugan tahay haddana tan ku xambaarayna waa taa xadiidka hore aynu soo marayoo ciladeedna iyo sababtuna way inoo dambaysaaye waa ruuxii dee jumco tegayey weeye ee muxtarimna aha mabaariqna aha rag ama ha noqdo ama dumar kol hadii la tegayo bal laftigan waajib weeye welina xadiidka sharxiisu waa inoo dambeeyahay bal aan horta kuwo kale aan sii aqrino xadaثnي hاrون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت بل حق سند كلي عمرو waa عمر بن الوه... عمر بن الحاrث oo cاalم aha in hore usoo aragnay iبن وهب ninkaa cمrkaa u iطلاaqaya waa isaga un cubaydاللah بن أبي جعفرna waa nin reer مصر ahaa kolley waana nin فقيha weeye oo bal mثalا cubaydاللah بن أبي جعفر xadiisyada kitaabka uu ku leeyahayna maba badna de waana nin ثiqa ayaan leenahay waana saadisa ama dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa laakiin sigaara taabicin la mucaasarooday ama ninkan ku xigee moxamed ibnu jacfar waa moxamed ibnu jacfar ibnu zubayr ibnu lcawaam weeyaan oo zubayr ibnu lcawaam baa u awow ah saa daraaddeed curwat ibnu zubayr adeerkii weeyo adeerkii buu kaba warinaya curwana wuxuu ka warinayaa caaisha annaha qaalat waxay tidhi caaisha kaana naasu dadku waxay ahaayeen yantaabuuna kuwa yimaada bal taas baan kuma fasiranaynaa ya'tuuna weeye waana sida dee imaka nawowi laftigiisa igmasha ya'tuunaha way imanayeen walow laftiga dee markaa mala mudaawabadu iyagoo ku kaayaysanayo kol boqola ay imanayaan dee waana yar durugsanayeen dad yar durugsan bay ahaayeene way imanayeen aljumucata jumcada oo markaa maalinta jumcada min manaasilihim guryahoodii bay kaba imanayeen min alcawaali iyagu bal matala ay fi lcawaali ku sugnaa cawaalidii cawaalina jamcu caaliyatinba waana qaryooyin iyo meelo la degenaayo madiine xaggeeda bari kuba sugnaa ee waana la deganaaba waanay kala dhadhawaayeen oo ta ugu dhow ilaa laba mayl bay malaha halkan masjidka u jirtaa la yidhaha barhkood afar mayl bay gaadhsiiyaan ilaa sideed maylna adu waa masaafo dheer baabay noqonaysay ee waktiyada kale hawlahoodi iyo beerahoodii baaba ahaa inay rasuulka ilaahay usoo dhaadhacaan mooyaane salaadan jumcada meel kale madigi diine laguma oogi jirin oon masjidkiisa ahayn meel kale laguma oogi jirin saa daraaddeed maalinta jumcada way imanayeen oo masaafadaa dheer bay kaba imanayeen iyagoo dee soo lugeynayaba dhulkiina iskaba kulul yahay dharkay xidhan yihiinna dee dharkaasa imaka inoo soo socota dhar hadday doon suufka ama idaha iyo waxyaalaha lagaba sameeyo markaa lagu dhiidido ur yeelanayayba ah taas bay imanayeen oy masaafadaa dheer kaba imanayeen fayaatuuna way imanayeen fi lcabaai jamcu caba'atin weeyaan oo waa nooc adigu dharka ay xidhan jireen kaba mid oo suufiya waxaa lagaba samayn jiro waa kisaa-un khaliidba wayusiibum waxaa asiibaya algubaaru dee waanay ku dhiididayeen meel way soo soconayeen masaafo boorhkiibaa asiibayay fatakhruju minhum waxaa kasoo baxaysay alriix macnaha waa raaixo dee dhididkan iyo waxyaalaha marada ay xidhan yihiin noocaaso arrinkaaba keenaysa iyo boorhkan iyo waxyaalahaas ayaa dee riix markaas yar kariiha ah ayaaba ruuxii laga urinayay faataa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yimi insaanun insaan minhum iyaa kaa mid ah walxaal huwa rasuulka ilaahay cindii agtayda uu ku sugan yahay caaisha le bacnaa nin qolooyinkaa kaba mida meeshaashana jumcada uga yimi edeba ayaa taas ayaa rasuulka ilaahay u yimi faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi low anakum tadahartum macnaa haddaa idinku aada dahaaro qaadataan macnaa aad maydhataan liyowmikum haadaa yoomkiinan kan ah waa jumcadii aad u maydhataan way fiicnaan lahayd waayo dee dad badan ba ay dhexdooda oy fadhiisanayaan dadkii muslimiinta baa isu imanaya raa'ixada noocanina dadkiibay dhib ku noqonaysaa ama dhibsanaya bal dee malaa'igtuna iyaduna xaadiraysaa tata-adaa mima yata-adaa minhu banu aadam sayn hore usoo marray xaggii soomki iyo basashii iyo waxyaalahaasoo waa tii loo diidayba ruuxii toon iyo basal iyo soo cunay raayaxadooda laga urinaya inuu xataa jamaacadi yimaado masjidkii uu yimaado looba diiday haddaba marka haddaa maalintiinan a u dahaaro qaataan usoo maydhataan way fiicnaan lahayd oo tani waa bal maydhigan jumcada laynoo jideeyey ama layna faray laynagu adkeeyey waxyaalihii markii hore kuba bilaabmay walow dee taasi ay sabab ahayd haddana ciladii hadday suushay dee maydhigii waa jira un oo hataa dee dharkii hadduu isba bedelay dadkina ay meel dheer aanay kaba imanayn dhididka aanay lahayn haddana mashruuciyadii ama faritaankii la isfaraye waa jiraa un walow de abu daud markaa hadal ibnu cabaas oo kale oo si wax dee markaa dabadeed arrintaa iskaba fududaatay ay kuma sugnayd haddana lakin hadaladiisa kaleba dee in la isfarayaa way kuma sugnaydeen وxdثna محamed بن ruxin qال أخbarana layس عan yaحya بn سacيidi عan cmrةa عan caiشhaةa أnaha qaalat caiشha waxay tidhi kana الnaasu dadku waxay ahayn ahla camali dad shaqay ahayn dad iska fadhiyo may ahayn beerahooday qodanayeen suuqyadooday tegayeen weliba reer madiinana beeraha u badnaa walam yakun lahum umay sugnayn kufaatun dad hawsha ka furta oo dee xaaladooda dhaqaalaaban saamaxayn oo ninin mooyaane dad khadamo ah u adeego oo hawshaa kaba furtana may lahayn kufaatunna waa jamcu kaafin oo ujeedadu waa dad khadamo yakfunahum lcamal oo sida qaadinba qudaata loogu jamciyo ayaa kaafinna kufaata loogu jamciya ghaazin huzaad daacin ducaat waa baabkaas oo dhan macnaa kuwa iyaga kaga filaada shaqadaas oo hawshan adag ay qabanayaan may lahaynba saa daraaddeed shaqadii bay qabanayeen way dhidinayaan de waa nin shaqaynaya markaasay haddana masjidkii imanayaan marka waqtigu salaaduba gaadho fakanuu waxay ahaayeen yakunu lahum kuwa ay usugnaanayso tafarud waa riixda karihada ujeedadu waa raaixo kariha una ujeedadu dhididkan iyo dharkan ay xidhayiin oo noocaasa iyo wixii asiibe bood iyo wixii ahaa ayay raaixo ama urde aan la jeclaysan oo kariyaha lagaba urinaya ruuxii faqiila lahum waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay baa kuba yidhi low iktasamtum yowma aljumca lama maydhataan maalinta jumcaha haddaan dhitamani ka dhigno ama haddaan maydhataan dee maalinta jumcaha u maydhataani way fiicnaan lahayd saasaa mudnayd saasaa fiicnayd taas baa laguma yidhi labada xadiidee dambe waxaa inoogu sugan xadiidkan de waana adigu ama xadiid keliya kaba dhigo oo xadiidka caisho uune waktigii la isfaray maydhigan jumcada las markaa iyo bilowgiiyo siday kuba bilaabantay ayaa inooguma suganba waxa weeyaan kolley axaadiid kale oo xaggan maydhiga ku tacalluqsana insha allahu tacaala way noo dambeeyaan oo baabkan ka dambeeyaba way kuba iman doonaan lakin bal kuwaas intaynaan gaadhin lafdigan xadiidka abi saciid markaan eegno wuxuu keenayaa maydhigu maalinta jumca inuu waajib yahay oo ruux kastoo muxtarima waana kii salaada tegayay baan idhi inuu waajib kuba yahay dee axaadiistii horena amar baa inooguma sugnaa waxaana inoo iman doonaa gusl yowm اljumuca calى kuli muxtarim laftigaas waa inoo dambeeya waxaa kaloo inoo dambeeya xaqu lilahi calى kuli muslimi an yaktasira fi kuli sabcati ayaam bal walow aanu sariix jumco ku ahayn laakiin haddana dee ciddii xadiidka la warisay laftigoodaan markaa aan gaarno soo naqlin doonaaye bal waxaa jirta axaadiidaasi waxay faa'iideynayaan maydhigan jumcadu inuu waajib yahay ayuu inoo faa'iideynayaan taasba weeye kolleyna waana masalo marka la eego xukumkeeda dee inuu mashruuc yahay hadal kama taagna in aad dadkii loogu adkaynayana hadal kama taagna ee laakiin mawaajib baa ruuxu hadduu maydhan waayo uu markaas waxa weeyaan ku dambaabayo mise waxa weeyaanuun waa dee sunno aada u adag oo haddii uu dee waajib maaha taas baa khilaafka culimadu yahay arrin kalena way jirtaayoo dee inaanu shardi lisixati salaad u ahayn taasna waxaan filaya inaan khilaaf kuba sugnayn oo ruuxu haddii aanu maydhanba bal xataa haddaan waajibni maydhaaho oo uu tagu salaadii jumcada uu tago maydhigaa hore sixadeeda shardi uma aho salaadiisii ma ansixin lama odhanayo waa taan aragnay cusmaanba waa iska fadhiistay lama odhan isagii haddaba kacoo soo maydho ha laguma canaanto canaantaasa la laba kulmo waana cudur daartay laakiin waa kaa fadhiisto horta shardi lisixati salaad maaha ee arrinku waajib miyuu yahay sida wujuub de waxyaalahan kale waajibaadkee ruuxu hadduu ka tago isagii dembi ay ugaba imanayaan mise waa ka hooseeyaa intaa kolley khilaaf baa jira halkan ahlu cilmiga markaan eegno culimada qaarkood saxaabo kala duwanna waa laga soo naqliyey waxaabay kuma tegeen inuu waajib yahay waana qowlka daahiriyada iyo kolley imaam malikna loo tiiri walow dee raggii xudaaqa ahli madhabi ay leeyihiin arrinku agtiisa halkaa ma gaadhsiisna laakiin waxa weya saxaabo kala duwan waa looga soo noqliyo xataa hadalla u dee walaan filaya awsadka uu soo noqlinayayba hadalla u markaa camar ibnu yaasir oo kaleo isagoo malaa ina wax isku wada hadleen oo waxbuu iskaba fogeynayay oo deetu markaa lahaa dee arrintu hadday saa tahay ini idan asharu minman laa yaktasilu yowma aljumuca arrinku hadduu taa yahay hadda anigu aban ka shar badnahay hadda arrintu ay istaaba tahay o ama astaaba waan ka shar badnahayba in aan maalinta jumca maydhado waa heerku gaadhsiinaya oo kale hadal ku dhowna cumar waa laga soo naqliyaa bal adigu saxaabo qolooyin waa laga soo naqliyey inuu waajib yahay waa laga soo naqliyay kollay axaadiisana dee sariix ba way ku tahay baan leenahay waajibnima ayay faa'iideyneysaa dee ruuxu inuu tasaahushado maaha laakiin markaan eegno jamaahiir alculamaa iyagu halkan waajib kumay tegin inuu waajib yahay kumay tegin waajibun calaa kulli muxtalimna waxaabay ku awileenba macnaa aada iyo aad buu ruuxa baaliqa ah xaqiisa ugu adag yahay waa cibaarada nawiba kaba cabiraya dee kuwa kalema kaba cabiraan xagga maydhigan iyo wuxuu la mid yahay bay leeyihin waa adigoo ruux ku yidhaaho xaquka waajibun calaya macnaa maha waajibkii muxatamkaa laisku ciqaabaye aad buu adagya weye bal taas baa kolley culimada halkan kolley kalaamkeedu waa badanya malaha intaan arkay xaafidna xajar iyo waa ninkii uguba intaan arkay dee adilada niqaashkeedii waxaan u ilanayay isagoo xagga waajibnimo ka hadalkeedi iyo jawaanibtaas iyo wixii meesha jiray iyo duruqda tabuceed ee fatxulbaari aad bu uguba badnayde bal waxaan leenahay culimada ale waajib ma aha waxyaalahay daliishanayeen waxaa kaba mida cibaaradan low iktasartum yowma aljumuca iyo low anakum tadahartum waa cardi bay leeyihin bandhig dadkii loo bandhigayo laguba hanuuninayo ee wujuub cibaaro faa'iidaysasa maaha de waxaan leyn taasi bilow bay ahayd ee axaadiisa kale ee amarka ayaa kaba dambeeyey waxaa kaloo iyadna ay iyagu in badan culimadu ay soo qaadaan kolley imaam shaafici waa qowlkiisii risaalo iyo rag ka dameeyey dee sharaxyaduna waa kuba arkaysaan arrinkan ah cusmaan ibnu cafaan eenu maydhan ee uu sheegay inaanu maydhan dee saxaabadiina waa joogaan cumar iyana way waaba kan laba hadlaya isagiina waa joogaane waxay leeyihiin arrinkan ah haddii uu waajib yahay dee waabay ilzaamin lahaayeenoo dee maydho oo waajibkaasiya baa la odhan lahayo waa kan haddana tii laguba sugay markii cudurdaarkiisii uu sheegtay uu iskaba fadhiistayoo dee waana nooc ijmaac sukuuti oo ama de ijmaac oo kale ay kaba dhigeen oo majmacayntaa leegee wada joogay oo aan isagii kuba inkirine maxaad san dee haddaba noqo oo soo maydhiyo waxyaalo aan odhan ayaaba u daliilay leeyihiin iyadana bal inaanay waajib hayne bal kaas waxaan leeyahay aadna taasi kolley sariix taa kuma ahe adiladooda malaa waxaa ugu xoog badanun xadiis inoo soo socdo casharka kuma gaadhayno oo ah ruuxu hadduu maalinta jumcada weysaysto uu tago fadli iyo inuu dembi dhaafkaa mudanayo maydh weysaysiun baa kuma sugnaa maydh lama soo qaadin markaas waa xadiis inoo soo socdo kitaabka bal arrin kale ana jirto xadiid asxaabu sunan iyo wariyan tirmidina uu taxsiiniyo walow riwaayatu samura can markaa maya xasan can samura ay tahay ayaa man twadaأa yowma اljumucati fabiha wa nicmat waman iqtasala falgusl afضal xadiidka asxaabu sunan baa wariyey tirmidina waa taxsiiniya bal markaasoo dee shawaahidna waa leeyahy walow ay shawaahidu ay ka daciifsan tahay isaga oo ruuxa isaga maalinta jumcada weysaysta ee ruksadiibuu qaatay oo fabiha wa nicmat ruuxa laakiin maydha maydhigaa ka fadli badan bal waa axaadiisa ay leeyihiin ama meeshan timi culimadu ay u daliishadeen ay daahirkan waajibun ama falyaktasil ay kaga sarfiyeen bal kaas iyabaa kaba mid ah kolleyna ayaa kaba mid oo ay leeyihiin waxay dee adiladuna sida dee kutubulmusalax iyo kutubulusuulba haddii adila istacaarudo ama ay meel ku wada timaado waxa ugu horreeye lala yimaadaa waa in la jamciyo xataa nooc ta'wiil haba noqoto marka haddii la jamcin karo lama kala raajax yeelayo dee naasik iyo mansuq xataa haddii taariikhdii la ogaya in lagamaba dhigayo sababtuna waa maxay icmaalu addaliilayni awlaa min ilqaa'i axadima labadii daliil oo la wada camal siiyo ayaa ka mudan in midkood meesha lagaba saaro tarjiixaan lagaga saaro ama naskaan lagaba saaro bal markaa taas xadiidka muslimna iyada marka dambe aan arki doonaan sheegayo bal iyo arrintan cusmaan oo kale iyo waxyaalahaasay culimadu ama jamaahiirtoodu ay ugu tegeen maydhigani inuu aanu waajibkii laisu ciqaabaya ahayn lakiin aad iyo aad u adag yahay oo dee bal matalan u aad aad u adag yahay kolle xafna xajarina waxuu u yeelanayaa xagga wujuubkiisa marka la eego tatabuciisa iyo niqaashkiisa iyo umuuraha ka jawaabtii uu kaba jawaabayay iyo axaadiista qaarkood tacliilkiisa iyo waxyaalahaasi bal kolley intan kuma soo yarkoobayen taas wey baabu diibi wasiwaaki yowma aljumucati baabu istixbaabi diibi waa diibka istixbaabkiisii oo in wax udgoon la marsado wasiwaaki cadayasho iyadna istixbaabkeed maalinta jumcaha waayo majmac dhan baa la tegaya ruuxu isagoo nadiifa oo raaixadiisu udgoonta iyo dadkii aanay wax isaga ay dhibsadaan xaggiisa aanay kaba soo fulaya inuu xaadiro taas baa mudan sida dee majaamicda kaleba ay taasi ay u mudan tahay haddaba umuurahaas istixbaabkeedu baabkeedu yahay wuxuu yihi markaa musanifku xadaثana cmr bn sawadin اlcaamiriyo qala xadaثana cabdالlahi bn wahbi qala akhbarana cmr bn اxariثi ana sacيid bna abi hilaalin وbukayr bn اlأshaji xadaثahu can abi bakr bn اlmnkadiri can cmr bn sulaymin can cabdiلرaحman bn abi saciidin اlkudriyi can abihi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaal sanadkan haynaa wuxuu ka mid yahay asaaniida muslimka oo ugu dheer buu kaba mid yahay oo dee malaa waa side kuwii sideeda gaadhay baa sideed shaksi isagiyo rasuulka ilaahay ay uba dhexeeyaan waayo way badan yihiin dadka imaka halkan bal camr bnu sawaad cabdillaahi bn wahab camr bn اlxaris saciid iyo bakar way siman yihiin waa afar abubakr bn mukadiri camrziy cabdiraحman iyo abu sacid waa sideed rasuulka ilaahay isagii waayo dee asaanidiisa ugu caalisan wax ka caalisan malehe waa isaga iyo nebiga salawaat ullahi wasalaamu aleyh afar baa muslim udhexeeya silwatiyaad isagu ma laha kuwa ugu dheerna waxaynu soo aragno kitaabulimaan waa halkan imaka xusuustahay mid sagaal ahaa sagaal baa ugu dheer oo sagaal dee kana waa ee simaniyaadkiisi dee waa laga badanya kuwaase laakiin waa asaanidiisa kuwa ugu naasilsan ayuu sanadkani kaba mid yahay xagga dadkan inaguma sugan saciid ibn abi hilaal waa adigu iyo bukayr ibn alashaj aad bay isugu dhow yihin waa reer masar labadooduba bukayrna horeynu usoo maraya saciidba lakiin bukayr ibn cabdillahi ibn ashaj aabihiiba awowgii baa loo tiriyay oo bukayr ibn cabdillahi ibn ashaj sida hore usoo mare taabiciintii saxaabadii qaar buu arkay oo waa taabici laakiin isagu saciid walow dee dabaqadiisa un uu yahay cid saasa ma arag oo ama cid saxaabadii u arkay ma jirto atbaacu taabiciintii walow dee qolooyinkan la mucaasarooday abibakr ibn munkadirna caawa inoogu horeysa isaga oo labadoodanba u wada sheekha magaciisa un mooye kunya ama magacuu leeyay may kunyadiisa un mooye lama garanayo qaaliban adigu bal taas weeye waxay walaaliyiin imaam macruuf oo aada u shahiir oo saalixna ahaa caalimna ahaa maxamed ibn lmunkadir ninkaas bay walaaliyiin oo kolkol bay isaga maxamed markay sheegayaan kuwana waa cubaad bay ahayna akow abibakri wa cumar bay dhahano dee waxa laga yaabaa ruuxu kolkol inuu qariibsado maxamed oo la sheegaya odhaneen waa abubakr iyo cumar walaalkood waxa weeyaan un dee ninkan aan hayna abubakr nin kale walaalahayna cumar ibn munkadir la odhanaya jira niman qoreysha waxaan leeyahay abubakr ibn munkadir waa nin siqa uu axaadiis yar yahay muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay taas weeye camr bnu sulaym waa nin ansaara oo taabiciintii waaweyneyd kamidha barhkoodna ay ru'yo uba sugeen wuxuu kasii warinayaa nin abu saciid alkhudri dhalay bal sanad kale ayaan arki doonaayo mid ka xadfan yahay ee waa sanadkaa dheer wuxuu yihi abu saciid alkhudri ana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam qaala guslu ywm اljumucati maalinta jumcada oo la maydhaa calى kuli muxtalim ususha muslim sidan baa wada dhacday waajib may dhicine lakin dee laftigii hore waataynu xadiid hore soo aragnay waxay ahaatay kaa-inun calى kuli muxtalim ruux kastoo muxtalim oo baaliga jumco tegaya waa wax laga doonayo saaran wasiwaakun ay wayusanu waxaa kaloo loo jideeyo loo suneeyey waa imikana isuu qadaranayo siwaakun inuu cadaydo inuu isnadiifiyo afkiisa sii nadiifiyo cadayasho wayamasu waanu taabanayaayo uu marsanaya asiibaya min aibi waxyaalaha udgoon maa qadara caleyh wixii uu karo oo wixii kolba u suurtogalo weeye uu helo ayuu xaggii diibkiina ka marsanayaayo macnuhuna waa maxay bal wa an yamasa inay guslu ywmi ljumucati calى kuli muxtalimin wasiwaakun wayamasa ay wa an yamasa waxaa kaloo dee korkiisaba saaran ama loo jideeyey an yamasa inuu taabto oo min aibi marsado weeyuu asiibo min aibi diibka xaggii maa qadara caleyh wixii uu karo ma qadara caleyhina wuxuu imaam nawowi qaadiciyaad ka soo naqlinayaa inuu laba macno ixtimaalayo in maa qadara caleyhi looga jeedo tagsiir oo macnuu alkaa noqdo wayamasu waa asiibayaa min adiibi oo uu marsanaya diibka xaggii wuxuu ka marsanaya maa qadara caleyhi wixii karo oo hadduu dee inti alla intii uu karo hadduu badan yahy wax badan waa wixii uu helayo o dhan ayuu kaba marsan kale waxaa la arkaana inaan looga jeedin taas waa macno waa ixtimaal in looga jeedo taakiid oo macnu uu yahay xataa hadduu dee wixii uu karaya waxa dee markaa kolba wixii u suurtogala ee uu kaba helo haba yaraadee ayuu marsan oo iyada loogaba jeedo uun adkeyn la adkeynayo oo wixii u suurtogala uun haba yaraadee haka marsado xataa hadday dhacdo inuu diibkii ragga aanu noqdo diibkii dumarka iyo kii haweeneydiisa uu marsado bal kaasna maanta waaba dee halkan si loo diibkani waa waxay dee iyada la doonaya maalin laayahayd in waxudgoon laba marsade bal kaasna haba noqotay haba marsado laftii baa taa ku dambeeye oo markaa ma qadar caley kolley tan kuma fasiraynaana waa taaso tagsiir iyo waxaas maahay waa ta'kiid ahaan ilaa ana bukayra bukayr lam yadkur ma sheegin cabdالraحman oo macnuu waa maxay laba nin baa imaka camr bn xarith xadiidka ka wada maqlay labadoodna mحamed abubakr ibn munkadir bay ka wada maqleen waa saciid ibn abi hilaal iyo bukayr ibn cabdillahi ibn اlashaj markaa saciid ibn abi hilaal riwaayadiisu waxay ahayd eeg can camr ibn sulaym can cabdالraحman ibn abi saciid can abihi taas bay ahaydba bukayr laakiin cabdالraحman waa gooyayo marka waxay noqonaysay camr bnu sulaym inuu kaba maqlay can camr bnu sulaym can abi saciidin alkhudriy oo marka halkaa ina abd ina abi saciid oo cabdiraxmaana ayaa kaba maqnaa kollayna saa uu imika kuba wariyey bukayr bukhaari dhexdiisa shucba iyadoy riwaayadiisa tahay ayaa isaguna ku wariyey iyadoon la sheegin cabdiraxmaan ibn abi bakrin marka waxaanay culimadu kuba xambaaraanun camr bnu sulaym waa taabic weyn oo cabdiraxmaanna waa soo gaadho barkood baaba ru'yo uba sugay eh inuu dee marna waasida xadiidka kuma maqlay sadee meelo kalaba dhacdo cabdiraxmaan kaba maqlay haddana aabihii dib ugaba maqlo labada arrimoodba waa saxiix in la sugo iyo saa saciid riwaayadiisu tahay iyo in la xadfo oo labadii xaalaba waa laba xaalo isagii uba sugan waatay ku xambaareen xadaثna xasan بn اxulwaniy qaal xadaثna ruux bnu cibaadata qaal xadaثna bnu jurayjin x وxadaثnii mحamed بn raafici qaal xadaثna cabdالرaزaq qaal aخbarana بn jurayji qaal aخbaranii ibrahim بn maysarata can طawusi can iبni cabaasi anahu بn cabaas dakara wuxuu sheegay qowl الnabiyi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay qowlkiisii ee fi lgusli maydhiga yowma اljumucati maalinta jumca la maydhanayo ahaa ayuu qaaday soo sheegay oo ama rasuulka ilahay xadiisu leeyaho xaggaa ku tacaluqsanaa qaala daawusu daawus ba wuxuu ku yidhi macnaa maydhigo keliyu sheegay faqultu libna cabaasin baan waxaan ku idhi wayamasu diiban aw duhunan in kaana cinda ahli mee laftii baan de ka booday ilaa ana bukayra lam yadkur cabdiraحman waqaala fi طibi walow min diibi اmar'ati maydaan xusuusin cabdiraحmaan ima ku jeegsade marka macnuu waa maxay aw bukayr laftigiisa muxuu ahaa wayamasu min الdibi walow min diib اmara ama ma qadar caley walow min diib اmara intaas buu sheegay oo xataa diibkaa haddii aanu diib kala haysan oo diibkii haweenaydiisu meesha uu jiro kaa haba marsado dee diibka dumarkuna iyaga ka u mudan waa ma dahara lownuhu wakhafiya riixuhu xadiis baa saa kuba yimi waa diibkoodii waa waxaa urtiisuna ay qarsoontao ur laga urinaya aanu jirin midabkiisuna muuqdo ama diib rijaal saa xadiidkaa kuba yimi waa ma dahara riixuhu wakhafiya lownuhu waa kaa urtiisii waa la urinaya ur la uriyuu leeyahy laakiin midab la arkayo ma laha xataa haddii bal maalintaas majmaca uu tegayo haddii aanu diibkiisii helin kii haweenaydana haba noqoto waxa uu marsanayaaye bal ha marsado maa qadara calayhidii un bay macnaheedii aan lahayn waa taakiid bay tadi keenaysaa oo waaba taqliil uno xataa haddii wax kala waayo kaaba haba marsado xadiidkii kale baan sanadkiisii horan usoo dhameeyey aan dib ugu boodaya marka ibnu cabaas buu ku yihi daawus wayamasu diiban diib buu asiibaya ama taabanayaa marsanayaa aw duhnan ama dee duhni waa wixii lagu dhaashanayay oo kale in kaana cinda ahlihi diibkaasi eelkiisa agtiisa uu hadduu yahay oo wuxuu uga jeedaa ibnu cabaas markuu qusligii sheegay ayuu arrintanna waa istifsaar waa istifaam iyo weydiin oo wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay miyuu sheegay inuu diib marsanayo ama duhni dee hadduu ehelkiisa xataa dee markaa ehelkiisa uu kaba helayo intaa miyuu sheegay oo xadiidka miyay la socotay diibna hala marsado taas buu yihi waayo uu maqlayo dee abu hurayre iyo kolley malaa xadiidkiisa buu kaba maqlay qaala markaa wuxuu yihi ibnu cabaas laa aclamu anigu ma ogi kaa anigu waxaan ogahay maydhiga iyo hala maydhee laakiin diib hala marsado kama warhayo bal xadiidkan iyadoo uu bukhaari wariyey imika bukhaari wariyey ayaa waxaa ku sugnaa lafdiga bukhaari ood muddo kan inuu ka yar sii waadaxsanaa daus baa wuxuu yihi qultu libni cabaasin dakaruu ana الnabiya salى الlahu عalيه waslm اktasaluu ywma اljumucati waqsiluu ru'uusakum wain lam takunuu junuba waasibu min الdib waxay sheegeen isagu markaa hadda ciddii usheegtayna lakin wuxuu leeyahay waxa la yidhi oy sheegeen inuu rasuulkii ilaahay yidhi maalinta jumcada maydha madaxyadiinada maydha xataa hadday ilaa janaabaysnaynba waasibu min الdib dibna asiiba saasay sheegeen iبن cabaas buu ku leeyahay marka iبن cabaas ba wuxuu yihi ama اlغusl fanacam wama dibu falaa adri waana ta halkan imaka an dee kuma fasiranay maydigu ha oo rasuulku waa sheegay laakin diibka ma ogi oo ujeedadu anugu ma maqlin diibka ayuu leeyahay waa san laa aclamu oo ama اlغusl fanacam wama dibu falaa adri waa bukhaarي laftigiisii waana tan oo macnuu markaa waxa weeyaan wayamasu diiban aw duhna in kana cinda ahli maha inuu ku kordhinayo hadalkiisii ugu daraye wuu weydiinayaayo taasna rasuulki ilaahay miyuu taa sheegayo wuxuu markaa yidhi laa aclamu bal markaa xadiidka waxay nooguma sugan dee diibkuna maalintaa iyo siwagiyo waxyaalahaas isna de waa dee shay mustaxaba sida maydhigana aad laysuguma adkeynayo bal dee xadiidkii waajib lagaba cabiray aimada qaarkood ama culamada qaarkoodna waajiba ay kuma tegeen وxadثna isحاq بن ibrahim qال aخbarana mحamed بن bkri xa وxadثna haruن بن cabd لlahi qal xadثna الضحاq بن mkldi kilahma عan بn jurayji bhada isnaadi waa isnaadkii maaan kala soo baxnay waa intii ka dambeysay ibn jurayj ubaad akriya oo dee ibrahim بn maysarata iyo wixii ka dambeeyey وxadثnii mحamed بن xatimi qal xadثna بhز qال xadثna وhyb qال xadثna cبداللh بن dawuس عن أbيه عن أbي هurayرaةa عن النaبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal kolley hore dad aynu usoo wada aragnay un weeye وhaybna habeen dhaweydun baaba soo haynay o وhayb بن khاlid weeyaan ninka aan lahayd ee وhayb بن الwardi ma aha bahzigana waa bahz بن أسد الcami weeye waayo bahz بن xakim بن معaawiya kitaabkeena kumama sugna mslim bukhaarي baa meel buu istishaadaan usoo qaataa waxa weeyaan ama shaahid ahaan waa bahs بن أسد الcami oo nin dee iqah oo atbaacu taabiciintii kaba midow wuxuu yihi markaa an abi an abi hurayrata waa daus waa kanoo abu hurayra xadiidkan kaba warinaya daus عن النaبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal xq للahi waxaa ah xaq ilaahay usugnaaday عalى kuli mسلm ruux kastoo mسlima oo ilaahay waxa uu ku leeyahay ruux kastoo mسlima an yktasila inuu maydho في kuli سبcaةi أyaaم toddoba cisho kastaba inuu maydho bukhaarي baa halkan wuxuu wariyey waana waxaan u baahanahay inaan dee usoo naqlisano oo ziyaadaa في kuli سبcaةi أyaaم yوما waa toddobadii cishaba inuu maalin ka maydho e hadda waxa weeyaan haddaad maalin kasta maydhanayso dee saa a yeelo taasi waa adiga laakiin kani waa xaq ilaahay kugu leeyahay oo ruuxii muslimkaa saaran inuu toddobadii cishaba maalin maydho maha macnuu intaa inka yar kuma maydhan karo waa maydhan karaaye laakiin dee yaanu dhaafin toddobadii cishaba maalin hala maydho an yaktasira fi kuli sabcati ayaamin bukhaari baa waxaan idhi ziyaadadiisa halkan waxayd yowman maalin uu maydho de waana wa macnaha halkan inoogu suganayno uba baahano an kuba fasirayno laakiin bukhaarina yoomku sidaas oo mubhama ayuu kuba yimi oo yoomku mu ahayn mucayan nasaa-i oo xadiidka wariyey oo lafdiga dee kuba wariyay yowman ayaa wahuwa yowm اljumucati ayaa isagana kuba sugnayd yoomkaa la leeyahay hala maydho oo xaq ruuxa saaranba ah ama waajib saaranba haddaan kaba cabirno sida kuwii hore aan kaba cabirno waxa weeye waa maalintaa jumcada waana ruuxa dee jumcada tegayo dee si uu majmaca laysugu imanayo isagoo nadiif oo raayaxo fiican leh uu tago dadka aanay dhibsan raayaxadiisi iyo dhididkiisi iyo umuuraha marka an yaktasila fi kuli sabcati ayaamin ay yowman sa bukhaari ah yowmkuna waa kee wahuwa yowm ljumuca sida nasaa-i nooguma sugan marka maxay tahay yaksilu waa maydhayaayo yoomkaas ra'sa wajasadow tani wax kale maaha ee kayfiyadii maydhiga an yaktasila unbay sii caddayn tahay oo maaha dee maydhigii acdaada qaar un la maydho ee madaxiisa iyo judhkiisa intiisa kaleba waa maydhaya waa kayfiyadii qasriga une wax kale oo maaha macnuu وxadثna qtaybaة بن سacيidi عan malik بn anasi فيma quri'a عalayhi عan sumayin mawla abi bakri عan abi صاlxi الsamani waa ninkii subagla ahaa weeyo dee samniga iyo zaydka iyo zayaadna waa la yidhah abi صaalixin iyo zayaad waa zayd ama samniga iyaguu kuufo keeni jiray malaa isagoo meel kale kaba keenaya magaciisane dakwan baa la yidhah waana kaa aan lahayn asxaabtii abu hurayre raggii ugu badnaa xagga axaadiistiisa warinteeda waa isaga iyo abu salam oo dee saddex boqol mid kasta waa ka ziyaadsan yahay bal isagay kaba soo naqliyaan nin kastoo abu hurayre wax ka warinaya oan garanaya inuu run sheegayo inuu been sheegayo asagoo xadiiskiisii u yaqaanay wixiisii ayuu lahaa ninkai xadiis abi hurayre kaa soo naqliyaba anugu waan garanaya inuu run sheegayo iyo inuu been sheegayo dee axaadiistiisii u yaqaaniya dee uu dabdiyey wixii uu kuma yaqaaniya waxaan ku aqoon haddii laga wariyo wey عن أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل مaن اkتaسلa ruuxa maydha يوم الجuمعaةi maalinta جuمعada غusل الجaناaبةi waa غusla ka غusل الجaناaبةi maydhi lamida maydhiga جaناabada oo maaha dee maydhi جaناabada marka laga maydhinayo jidhka oo dhan madaxi ku jiro ayaa la wada maydha waxba lagama tago hadda waa maydhi dhan ruuxa maydha maalinta جuمعada ثuma raaxa taga rwaaxu dee kolley jumhuur ahli luqa say yidhaahaan ba ama in badanoo ahli luqa kaba midi si azariya uu soo naqliyo in ama gelin hore ha noqoto ama gelin dambe tegidii baaba lagu fasiraa bacdigood baa halkan ku fasiray rawaaxi si wax dee maa bacda zawaalun in rawaax la yidhaaho oo ka kalena hadaa baa la odhanayaayo kabadhiga saacadkan inoo soo socdaa marka zawaal gaadho un laxadaad yaroo khafiifo ah ee laakiin may arrinku kaa maahay imaka halkan waa ruuxa intuu maydho dabeedna taga xaggii jumcadii fakaanama waxaaba uu ka dhigan yahay qaraba nin sadaqaystay badanatan neefgeela badanadu walow dee neefka geliya neefka lo-daaba lagu idlaaqo oo ama ay kuba dhacayso halka baqara inoo dambayso waxaa looga jeedaa halkan waa dee neefkii geel ahaa laftiga badanana kollay ta'dani waxa weeyaan ma faa'iideyneyso ta'niis ma faa'iideyneyso ee waa ta'dii waxdada keenaysa ama kelida ama dee mufradnimada loo isticmaalayay oo markaa neefka awrkii hashii laftiga badana way ku dhacdaa say halkan ay noo soo naqliyaan xataa baqara ayay dhahaan labadaba ta'dani waa lilwaxda un ama waa kii mufradnimo dee albaqar waa tan ismu jinsi weeyaan oo isaga iyo mufradkiisa ayaa lagu kala farqiyaa ta'da lagu kala farqiyaaye maha ta'niis bay leeyihiin ta'dani waa baqaradii markaa maaha un saci oo keliya xataa kii kalena sawirkiina waa lagu idlaaqi karaa luqadii haddaba fakaanama qaraba badanta waa neefkeelo weyn in sadaqaysta sadaqa ula baxay waa ajrigeed iyo sawaabkii buu yeelan waman raaxa ruuxa taga fi saacati haaniyati saacadda labaad fakaanama qaraba baqaratan wuxuu la mid yahay nin neeflo ah sadaqa ula baxay waman raaxa fi saacati haalitati saacadda saddexaad ruuxa tagaana fakaanama qaraba waa ruux sadaqaystay kabshan aqrane waa wan geesale waa weyn weyn weeye isagu sadaqa ula baxay waman raaxa ruuxa isagu taga fi saacati araabicati saacadda afraad tagaana adigu dee kabshan aqran oo waa xaggii cidamkii iyo weynidii oo kabshi un dhan maahay waa kabshi dee weyn un weeyaan oo inagaba kuwa geesle walow aanay dee inaga nagu badnayn manaadiqda qaarka iyo dawladaha qaarkood ama dalalka qaarkood de wadankooda waa saas wada geesahasubaa way wada leeyihin way jirtaa manaadiqda qaarkood laakiin inaga kenya se waa waxaa laga wadaa waa wan weyn oo dee markaas kaa dee xaddaa gaadhay ba ay kuwaasi uga soo baxaan waman raaxa fi saacati araabicati fakaanama qaraba dajaajatan waa ruux dajaajo xaba digaaga sadaqaystay oo kale ayuu noqon waxaana uu nawi soo naqlinaya dajaaja iyadna mudakar iyo muanas ba inay ku wada dhacayso waman raaxa fi saacati alkhamisati saacadda shanaad ruuxa tagaana fakaanama qaraba baydatan riwaaya nasaa-ie ayaa waxaa kuba sugnaa in labadan ay udhaxaysay fakaanama qaraba cusfuuran saacadda shanaad ta lixaadna ay noqotay fakaanama qaraba baydatan riwaayo kale uu leeyahay sanadkeedna waa saxiixa ayaa dajaajada horteed fakaanama qaraba badatan badada dabadeedna dajaajadii haddana baydadii muhimku lix saacadood baa kuba sugnayd kitaabka nisay sanadkuna waa saxiix faida kharaja alimaamu imaamku markuu soo baxo xadarat ilmalaaikatu malaaigtii way kasoo kacayeen albaabadii ay fadhiyeen ee ay qorayeen dadku say usoo kala horeeyeen ay qorayeen ayay kasoo kacayaan waraaqihii ay wateen ay dadka magacyadooda ku qorayeenna way laablaabayaanba way duubayaan markaasay soo ururayaan mimbarka agtiisa yastamicuuna dikra iyagoo khudbada iyo dikriga dhegaysanaya alxadiiskan iyada waxaa inooguba sugan horta tegidda hore loo tago sala markaa maalintaa jimcada oo masjidkii hore loo tagaa fadliga badan ay leedahay ayaa inooguba sugan taasba weeye laftigaa rawaxna adahabun baan halkan kuba fasiranay waxaana bal inooguba sugan saacaadkan oo intooda badan culimadu waa culimadu dee ama de intooda badan waana kolley qowlka dee aan leyna daliil ahaana waa ka isagu raajixa noqonaya waa jamaahiir alculamaa waxay leeyihin tabkiirkaasi awala nahaar buu kaba bilaabmaya ama ha yidhaaheen barhkood dee bacda duluuc alfajri ama bacda duluuc shamsi laakiin awala nahaar oo saacaadkani waa saacaadkii maalinta ayay leeyihin imaam malik iyo qolooyin kooban ayaa oo in badanoo asxaabtiisa kamid ay kaba mid yihiin shaaficiyadda imaamulxarameyn iyo qaadi xusein iyobaa kaba mid ah ayaa waxay ka dhigaan laftigan raaxa un iyagoo eegaya markay cadceedu zuusho waana waktiga imaamkuba khudbadii bilaabayo inay laxadaad yaroo khafiifa ay saacaadkani yihiin aanay ahayna laakiin de waxa weeye kolley axaadiisuta inoo keenaysa waa taa jamaahiir alculamaa ay yidhaaheenba oo dee markaasna ruuxba ruuxa uu ka soo horeeyo ayuu ka ajri badnaanayaayo dee ruuxii hore u yimina saacaddii hore yimina waa kan wuxuu helayaa neefkeelan hadyi iyo taqarub ula baxay ayuu la ajri noqonaya ama ajrigiisii oo kale ayuu yeelanayaa kuwii kalena waa taa tartiibtaas bay leeyihin waxaana uu leeyahay halkan oo sharaxa iguba sugan haddii dee bal saacaddii koobaad ay laba ruux ku kulmaan midna bilowguu ka tegey midi dhexduu ka tegey midna xagga dambuu kaba tegey kol hadday saacaddii koobaad uun tahay fadligan ah badanada way wadaagsanayaan laakiin badanadooda unbaa kala weynaanayso oo de waxa weeyaan way kala sii un taasun waana inse jamaacadii oo kale u nadiiru gaba dhiga oo ruuxii laba ruux ay jamac ku tukaday salaadee laba ruux ay ahaayeen iyo kii boqol kun iyo laba boqol oo kun iyo inka badan la tukaday fadligan jamaacadee toddobiya labaatan derajo way wada mudanayaan tanna waxaa la odhanaya toddobiya labaatan derajo weeye taasna waa toddobiya labaatan derajo laakiin haddana toddobiya labaatankii derajo ee marka ay jamaci sii bataba inay ajrigu uu sii badnaanaya walow cadadkii cadadkii inuu yahay derajaadkaas ayaa aad iyo aad u kala weynaanaya tanna waa taas oo kaleo haddii dee saacad keliya ay ku kulmaan laakiin ay soo kala horreeyeen sida loo kala horreeyey fadligaas waa laguba mudanaya bal taas baa waxa weye ayuu yihi bal markaa dee waa fadli aad iyo aad u badan oo ay tahay laba cinaayoodo arrinkan kale xadiidka kuba sugan ee ah malaa'igtu inay xaadiraysa markaas ee kolley hadalkan aan sheegaye lahaa waraaqii bay laabayaan dadkay qorayaan albaabaday fadhiyeena axaadiista kale inooguma yimaadeene malaa'igtu maha tanda xafadada ee dadka laba socoto maaha oo malaa'ig kaleo wadiifadoodu taa ay ahayd oo dadkan jumcada imanaya inay qoraan loo diray ruuxii markaa markaa imaamku soo baxo ee dee mimarkii uu kuma fadhiisana way soo kaceen masida xadiidka inooguba sugan kol haddii imaamku soo baxo soo kicitaankoodu waxay ka dhigan yihiin ruuxii markaa dabadood soo galay waraaqahoodaa kuma qorna oo ma qorayaan macnana maha si dee axad saxaabadii kamid oo dadkii riwaayaadkaa wariyey ama axaadiista noocana wariyey ba mid kaba midi ahaan macnaa jumcadii uu leeyaho de ninka aduu jumcadii soo tukaday jumcadii waa leeyahay laakiin dadka suxuftaa ku jira ee fadligii tafkiirka lahaa ee dee malaa'igta ay qoreen ayaanu ku jirinayn lakiin salaadii jumcada waa yeelanayaa ruux dee jumcadii ay dhaaftay ruuxaasi maba noqonayo bal taas wey kolle waa axaadiisa umuuraha inooguma sugan qasr junaabatina waxaan kuba fasirnay waa maydhi laba mida maydhiga janaabada oo kale hadduu maydho waa maydhi dhanba weeye halkan qolooyin buu kaba soo naqlinayaa taa kuba fasiray de inay uga jeedaan waa janaabadii xaqiiqiyeeda yidhaaheen waxaaba mudan malaa de ninkii saaxiba zawja inuu waktiyadaas taala laba yimaado liyakuna lahu aqada min de liyakuna basaruhu qadan ama lakiin wuxuu kaba dhigayaa malaa madhab ahaan buu uwadaa kutubta fiqiga barhko taa dhacde qowl baadile aimaka laakiin qowlkaa kuba tagtay na way jiraane bal adigu xadiidkan waxyaalaha dee fadligaa weyn baaba inoogu sugan baabu falinsati yowma aljumacati fi lkhudba wallahu subxana watacala alam kitaabkii subaxda berri hadii ala